halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda b o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo barteenna v o a soomaalida com dhegaystayaal maanta waa axad bisha janawarina waa laba sanadkuna waa laba kun iyo laba iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo idaacaddeena barnaamijka dhalinyada waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray qodobada idaacaddeena aad ku mool doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maanta aanu ku soo qaadanayno awaan maaso kala duwan ka tiriyey marxaladaha iyo dhaqanka soomaalida
diiwaan wuxuu ku yaallaa dhabkii dhaqanku leeyahay waa muraayad laga dheehan karo bulshadhan muuqee leh waa dhaqan dhegxumo diidayo dhowrsanaan jeceleh dheeftiisu waa dhaqan runtii dhowrsanaan tahay waa cadaalad lagu dheeli tiray aragti xeel dheere
dhinacii muusikana kama marra barnaamijka oo waan idin haynaa si yeeshe intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida milatariga israa'iil ayaa sheegay in duqayno cerka ah ay ka geysteen dhulka xamaas maamusho muuqaalo laga duubay magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayaa muujinaya saddex qarax oo waaweyn waxaana la maqlayay dowladaha dagaalka oo dul haadaya ilaa iyo haddana si rasmi ah looma xaqiijin karayo khasaaraha ka dhashay duqayntaasi milatariga israa'iil ayaa sheegay in duqaymahani lala beegsaday goob gantaalada lagu sameeyo iyo weliba goob ciidan oo xamaas ay leedahay waxaa sidoo kale milatariga uu ku eedeeyey kooxda xagjirka ah ee xamaas in mas-uul ay ka tahay gacanka hadal kaga imaanaya israa'iil dhulka ay maamusho dad isugu soo baxay macbadka caanka ah ee hinduuga ee ku yaala kashmiirta indiya ay maamusho ayaa waxaa ku dhintay laba iyo toban qof iyadoo ay ku dhaawacmeen shan iyo toban kale sida ay ku warrameen saraakiil waxaa la sheegayaa in muran uu dhex maray koox cibaadaysanaysay iyo weliba is-ciriirin dhacday ayna taasu horseeday burburka macbadka halkaasi oo tobannaan kun oo hindu ay isugu soo baxeen si ay xushmad ay ugu muujiyaan magaalada katra ee buuraleyda ee u dhow koonfurta jamu wakaaladda wararka ee indiya bress trust oo soo xiganaysa taliyaha booliiska dilbak sing ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliinta ay si deg deg ah ay uga jawaabeen falkaasi islamarkaasna kala dambeynta si deg deg ah loogu soo celiyay halkaasi baaritaanana ay socdaan duhur wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana soo jeedinaya sagal siciid faarax obran
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka jabuuti ayuu mar kale idinka imanaya anigoo ah sagal siciid faarax ayaana barnaamijka toddobaadkan idin daadahaynaysa barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka waxaynu kaga hadlaynaa toddobaadkan waxaa soo baxaya sanadba sanadka ka dambeeya dhalinyaro badan oo soomaaliya oo abwaano ah kuwaas oo qaarkood ay hidaraacaan halka kuwo kalena ay maskaxdooda maalaan oo ay wax ka qoraan waxyaabaha bulshada ay ku dhex arkaan cismaan daahir riyaale oo ka mid ah dhallinyaradaasi aqoon-yahanada ee wax ka qortay arrimaha bulshada labadii kun iyo lix iyo tobankii ayuu bilaabay inuu baraha bulshada wax kaga qoro waxa uuna sameeyey gabay dheer oo qayb ka mida barnaamijka aad ku maqli doontaan oo uu kaga hadlayo sida dhaqanka dadka qaarkii ay uga tageen iyo sidoo kale sida aan wanaagsanayn ee dadka soomaalidu meel waliba ay joogaan ay u isticmaalaan baraha bulshada waxaana barnaamijka ku bilaabayaa gabaygaas dheer oo qayb ka mid ah aan barnaamijka kusoo qaadanay
ada gabayga kuma dhiiran jirin dhaqanku leeyahay mana dhaafin xeer kuu lahaa dhaxalkii sooyaale dhallinyarnimaan uga dhul sugay dhaqan tixdiisa ayay maantaan ku dhiiraday tixdaa dhaqankii guunkii ee waxaan gabidhacliyaba haddaan weel ku dhurayaaye sida dhayda geeloo irmaan goraf ku dhaanshaaye waxaan soo dhigaatay milgaha murti dhammaystiran ee aan soo dhoobo maantoo kaluu dhaayo ee leeyahay marka waa hordhicii waxaan idhi de gabaygii baan haddana bal dhaqankii guud inaad tilmaamaan isku dayay waxaan idhi marka hore haddaan dhaqanka guud dhaba tusaaleeyo oo aan dhigaalkii horiyo hiddaha dheer raaco dhaqanku waa dhaxalkii jiriyo dhabadii toosnayde waa laba dhaboo nolosha guud dhan walba koobsadee waa laba dhigaaloo runtii dhumucyo waaweyne midu waa caqiidada dhabtee dhaqanka ruuxdiie dhaqankaygii gaarkii markaan dhuuxa ka higaajo dhaqan suuban baan leenahoo soo dhignaa abide waa webiga dhaaxa bulshadu biyo ka dhuuntaane waa dhaxal runtii gaamuro soo dhisnaan jire waa dhiil guyaal soo cugnaa dhadhan udgoon badaneh waa dhaqan laga dhegaystaa waxgarad hiddo ku xeel dheereh waa dhaqan dhallaan iyo haween dhiirigeliyaae waa dhaxal maguuraanahoo dheefna kaa rabineh waa mid diinta laga dheegayoo dhowrsanaan badaneh waa taariikh dhigaal hore ku qoran udub dhexaadkiieh waa sooyaal dhakii loo dhigaba qurux dhalaalaaye waa mid aan ku dhaataa runtii dhalaartii joogtaaye waa u dhayman iyo luulintuu dhalay awowgeye awogii odagii soomaali baan uga jeedaa dhaqan weeyi koobsaday runtii nolol dhammaystirane dhaaxa haween loo lagu dhisaa dhaqankii soo jiray kumanaan sanaa lagu dhaqnaa dhaqankan gaamurey taariikho dheer baa lagu dhigtaa dhaqanka geeskaniye la dhambay dhigaal hore ku taal buug dhammaystirane kulliyeedaha dhaqankaa lagu dhigtaa yurub dhammaantoode diiwaan wuxuu ku yaallaa dhabtii dhaqanku leeyahay waa muraayad laga dheehan karo bulshadan muuqeede waa dhaqan dhegxumo diidayoo dhowrsanaan jeceleh dheeftiisu waa dhaqan runtii dhowrsanaan tahay waa cadaalad lagu dheeli tiray aragti xeel dheere dhaqankiiyo dhigaalkii markaan intaa ku soo dhaafo dhaliilaha jira wakhtigan haddaan dhowr mid ka tilmaamo dhaqan guurka waayadan jiraa daygag igu raabi wuxuu dhaayahay diidayaan dheehday waayadane dhaqan xumaa runtii soo baxdiyo dhib iyo leeleeleh laga dheelmay diintii dhabtii dhaqankii weydowye sharcigii ilaah noo dhigaan dhayal ku dhaafnaaye dhawaqii wacdiga diinigaan kaba dhaqaanaaye facebookyadaan soo dhignaa dhawac qurxoonayne dhibir dhaqankii weeraayo oo dhoohan baa yimide waa kooxo dhowr nuuc ahoo dhidi ka liitaaye dee taclaha raggaa nagu batoo dhiiran waayadane nacas baa ku dhiirada dhulkiyo dhaqanka caydiye dhooqay dhex jiifaan dharaar dhammaaday laabtoodi dhan kastaba dhacdada yaab kaliyo dhabarjab kaa muuqda qaar baa hablaha dhaymankaa sharaf ka dhooqayn hooyadii ubadda noo dhashay ceeb ka dhurayaane ma dhugtaan kuwaa nala dhashiyo waalidkii dhalaye dhanna uma roono kuwaas waa dhegxumo taal leh geesi dhiiran oo dhabar ah bay dhamac ku tuulaane diinta caalamkii dhuuxay bay ceeb ku dharashaane xaqa ruux ku dhiiraday ayay dhibcaal ku sheegaane dhaqan guurka waayadan ku yimid dhaqankii soomaali hadday dhega ku yaalin waxnaca isma dhegaystaane dhaqankiiyo afkoodana runtii maba dhantaaleen dhafoor xiir surwaalkii ka dhici dhiiran baa badane waa dhaqan gumaystuhu wadoy bulshadii dhaawacaye dhaqan xumada qaarkood runtii waa la daygagi waalidkiina dhallaankii ma baro dhaqankii iyo diintii dhalinyaro waxaan baranin oo dhuuhan baa badane duruusaha waa in loogu dhigo dhaqankii soo jiray dhallinyaradu waa inay bartaan hiddihii dhaxalkii dhanka kale haddaad dheehataan dhaqanka taariikhda dhaqankeennu waa dhayman iyo dahab dhalaalaay marna waa dhuunigoo kaleo gaajo kaa dhabi marna waa dhar aad huwato oo dhaxanta kaa celin marna waa walaal kula dhasho cadowga kaa dhicin dhabtii dhaqanku waa damar har weyn kaana dheerane dhaqan guurku waa dhalanrog iyo dhaawac kugu yaale dhudhun iyo lixaadooda jiruu kala dhantaalaaye indheer garanka soomaali baan murti u dhaafaaye halla dhowrta dhaqankaa qurxoon waa dhaxal awowgeene dhaqanka rag baa dhowri lahaa ma kula tahay inaad kaalintiina gabteen sidaa darteedna dhaqanka uu baabaayo ragga kale iyo adigaba haddaan kugu daro
sida aan murtideydaba ku tilmaamay waxyaabahanay aada iyo aadka baryahan usoo muuqda waxaa kamid ah rag waaweyn oo maad aragtaan ay waktigii mas-uuliyad nin raga uu mas-uul noqon lahaa ee uu bulshada wax fiican tusi lahaa baraha bulshada lasoo fadhiisanaya kelmado foolfool xun oo dhaqan bi-isa oo aan qurxooneyn ayaa jira taasoo waa realityga marka loo dhabagalo kaalinta koowaad waxa gabayr waa raggii sidoo kale gabdhihiina dhowrsanaanta lagu yaqiinayna ayaguna halkiiba kasoo durkeenoo ayaga laftigooga waxaad arkaysaa kuwa facebook dhex dhigtay hugiyo halkaaba dhex fadhiya guryo ka dhigtay oo waxay doonaan odhanaya labadaasba waxaan leehay ha laga waantoobo baraha bulshada shayga aada soo dhigaysaani saameyn badan buu bulshada kuleeyahay hadday ubadka tahay hadday niyadda biniaadanka tahay hadday diiniyan tahay wax dhaawac badan bay leedahay waxaan leehay halaga waatoobo qof walloo islaamana naftiisa mas-uul buu ka yahay waxau tabinayna isagaa mas-uul ka ah ilaahayna isagu kala xisaabtamaya qof walba aakhiro meel yaroo kooban baa la gelinayaa dee meeshaa kooban hadhow iyaa kaa mas-uulaha ma jirtee adaa naftaada ka mas-uula qof wallo oo islaam oo gaar ahaan dadka soomaaliyeed waxaan leenahay adigaa ka mas-uula naftaada waxaad baraha bulshada soo dhigto saameyn wuxuu ummadu keena iyo iyo wuxuu dhaawacu keenaba yaan leh dad badan waxaa jira fiican oo arrin social mediaha waxay kaga faa'idaystaan waxyaaba badan oo fiican dadka usoo gudbiyaan laakiin inta badan dadku waxay qaataan inta khaldan influence badan bay sameeyaan marka waxaa laga yaabaa dad xadiis dhigto maanta inaa cidba dhegaysanba lakin haddaad adoo qof caaya soo dhigto in intaasoo marka ka waran bulshada laftirkeedu ma kula tahay inay iyaguba u badan yihiin dhinaca khaldan in in in
way jiraan wax badan oo faa'iida oo maanta haddaad gashid baraha bulshada wax axaadiis ka socotay culimo ay akriyayso waxa wanaagsan ee la qorayo waxa technologiyad ku jirta waa bad badna ninba wuxuu doonu kala soo baxaya dee qaar baa waxun kala soo baxaya qaarna wax wanaagsan bay kala baxaya muqta marka waa waa labadiiba meesha way yaalin laakiin bulshadii baa shayadi shaydaankii baa ka faa'idaysay ibliiskii baa ka faa'idaysanayo intii xumayd buu u wanaajinaya u dhalaalinaya bulshadii goormay kugu dhaltay inaad gabagan ka samayso social mediaha maxaa maxaa maxaa dareenkaa kiciyey inaad tidhaahdo inaan ka hadlaan doonaya
waxa weeye beryahani baraha bulshada waxaa aada ugu batay dad qabaa'il cayda reer reer hebel reer hebel soomaali oo iscaayso oo qofkiiba intuu soo fadhiista facebooka nin weyn oo maad aragtaanay muuqiisa kolkaad aragto dadki nink dadkii mas-uul lagu sheegi karaya waqtigiisa ayaad arkaysaa intuu soo fadhiisto reer hebel baa sidana reer hebel baa maxaya waxaas akrinaya ad arkaysaa buugta waxyaabahaas baa igu dhaliyey a waxaabaa isku igu dhaliyey inaan dhaqan ka tilmaamo iyo dhaqan waxaan lahayn quruxdiisa oo lahaa awal waxaan dhaqan lahayn qofku haddii uu naftiisa uu wax fiican una soo tabinayn dhaqan waxaan u lahayn wixii xun inu isagu iska haysto oon calooshiisa usoo dhaafin marka tii baa faraha ka baxdayoo dhinacii kale inay wax isku rogeyn baad moodaa
gabayga muhiddaad u leedahay ma ma jiraa dad faamigiina kamid oo gabay tiriya ama ma ma waxadii kaasoo gaayo ama waa mid hiddo
dabcan waxa weeye hidduhuna ma maqno oo ani laftigayga walaalkay baa jira walow aunan ahayn nin meelo ku duubay oo baraha bulsho iyo aan soo gelin jirin waxyaabahaas laakiin waxa uu ahaa nin meeshuu joogaba wuxuu doono gabay waxyaa u muuqdaba gab baraha ku yidhaahdo ahaa dhinaca hooyaday dhinaca ababa xoogaha waa waa waa jiraan aniga hibanuur oo kale waa waa laba walaalaana kala dhashay edaday baa dhashay hibanuura aabahay walaashi baa dhashay dad badan oo noocaasna way jiraan oo dhinacyada fanki iyo suugaantana dhinacyo badan baan qaraabo ka nahay a qoyskoodan ku jirnaa gabayo kale ma samaysay oo kan dhaqanka ka baxsan kuwaagi kale ugu dambeeyey maxaa ka mid ha waan sameeyey gabayaal badan baan sameeyey waa badan yihiin wax coronaviruska midaan kaga hadlay baa jira oo africa iyo coronaviruskan kaga hadlay baa jira ku kale oo gayga iyo waktigan aan kaga hadlay baa jira oo kuwo waxaa jira soomaaliya weynaan u taliya baa jira xaaladaha jira ee dagaalada iyo waxyaabaha kasoo baxay way jiraan laakiin barahayga bulshadaan soo dhigaa facebookaygaan soo dhigaa cismaan waxaad aada u ammaantay dhaqankeena iyo quruxdiisa iyo karaamadii iyo haybadii sharaftii dadkeenu ay lahaayeen dhaqan aan u lahayn inkastoo hadda saad sheegtayba anaan kugu raacayo meesha laga saarayba maxaad ka xasuustaa miyiga weli horta wy miyi ma tagtay haddaad tagtay maxaad ka xasuustaa waan tagaa waqtiyo badan baan tagaa horta dhaqankii soomaaliyeed uu aada iyo aad wax shay qurux badan buu ahaa inta badanna wuxuu ahaa wax laga soo dheegay diintana maad aragtaan salkula buu ahaa xishmad iyo karaamuu lahaa agabyadan agabiya dhaqameed buu lahaa anigu waan tagaa baadiyaha gorofka caanaha lagu listo maad aragtaan sufraar bahalka la dhaahdo qolxadka iyo dharka ay xidhanayaan qaabka ay u xidhanayaan gundhataha iyo laakiin waxaa la odhan karaa waa dhaqan aada iyo aada u wanaagsan sooriyeynta soomaalidu waanu waxaan aaminsanaha inay yihiin dadka ugu horeeya sababtoo ah soomaalidu waxay aaminsan tahay dhaqanka marti in ay tahay priority-ga ay tahay waxa kow in la sooriyey ay tahay ubadkooga qadinayaan soomaalidu qadin jireen ubadkooga si ay martida uxorsiiyaan sooriyada waxay soomaalidu tahay kow bay tahay midda kale waxaad moodaa geeskani africa waxaad moodaa odayaasha oday dhaqameedkii kaalintiisii horta inay ka baxday meesha awdoorkii siyaasi uu wada qaataad moodaa doorkii oo dhan waxaa haysta siyaasi baa haysta odaygii dhaqameedkii wuxuu ahaa odayga runta sheeguu ahaa meesha dhali jirto ninka tilmaamuu ahaa waxa qaldanka qabtuu ahaa taa meesha way ka baxdo doorkii siyaasi inu qaataad moodaa oo siyaasiyiintu ay arrintaa ay shaqadii odayaasha maca een, odayaasha xilligii hore dhaqanka oo kale go-aanka guriga odaygaas ka lahaa mid islaantu dhex gasha maahayn ama ilmuhu dhex gala ama qof kale hadda laakiin waxaad moodaa in in badan dumarku awood ay ay ku leeyihiin
arrintaas way jirtaaso waxaan imika aan idhahdaa anigu shaksiyan waxaan idhahdaa ninkii kolkii awoodda ay ka wareegtay ee abbaanwarihii reerka uu noqday haweeneydii anigu waxaan idhahdaa ninkii wuxuu noqdayba curadka reerka u weynba oo uu la fadhiyaa baan idhaha reerka ula fadhiyaa ya reerka ula fadhiyaa baan idhahdaa oo waa ninkii curadkii reerka umu noqdayo een- een, halkaasi way jirtaa dhaliishaasi iyadana weligaa miyiga ma tagtay geel ma dhaamisay intaad noolayd reer ma usahamisay Ee,
may may may may taas taas waa mashruuc dheer ma samayn ma samayn marmar caano garoora oo aad cabto ama subag bariis cad lagugu daro ma isku daydo haa way jirtaa maasha allah waan tagaa xagaa kastaan tagaa samarkaan tagaa waqtiyo badan baan tagaa dhulkaa baadiyaha caanaha waan soo cabaa gorofkii baan yaro udgoon baan wax kusoo cabaa wa way jirtaa waan tagaa haddaad tala siisa soomaalida ka abwaan ahaan ka aqoon yahaan dhalinyaro ahaan maxaad maxaad oran lahayd maxaad is oran lahayd hala saxo soomaaliya o dhan
waxaan odhan lahaa waar horta kaalin walba nin nin walba kaalintiisa ha buuxiyo doorkii rag kaalintooda inay buuxiyaan doorkii mas-uul aabbo inuu kaalintiisa buuxiyo hooyana halkeyga ha ku noqoto oo afoonskan ay qaateen ay raggii ay la fadhiyaan xaafadaha ay xaafadihiiba raggiiba curadka noqday arrintaan iyaguna dib ha uga celiyaan baan leehay ragguna kaalintoodii ha qaataan oo ho- hoggaanka reerka u hayaan oday dhaqameedkiina ha am- aamuska ha iska daayo oo xilkiisa ha qabsado hadday dowlad qaldan tahay iyo hadduu shucur qaldan yahay mid walba runta ha u sheego guud ahaan dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijka ee toddobaadkan waxaana marti iigu ahaa cismaan daahir riyaale oo ka mid a dhallinyarada abwaanada ay wax ka qorto waxyaabaha ay bulshada dhexdeeda ku arkaan anigoo asagal siciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahaynaysay tani iyo intaanu mar kale ku kulmi doono barnaamij noocan iyo kale ah haddii ilaahay ogolaado inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla
waa hagaag haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo cabdiqaadir samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kooxda manchester city ee kubadda cagta ayaa xalay sii dheeraysatay farqiga dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka premier leaga iyadoo sidoo kalena gaartay guusheedii koob iyo tobnaad oo xiriir ah kadib markii laba gool iyo gool ay ku garaaceen kooxda arsenal oo garoonkooda ay ku booqdeen manchester city ayaa xalay guushaasi waxay ka caawisay inay la yimaadaan saddex iyo konton dhibic waxaa ku soo xigta kooxda chelsea oo haysata labiyo afartan dhibic taas oo maanta la ciyaaraysa kooxda liverpool oo iyadana haysata koob iyo afartan dhibic kooxda arsenaal ayaa xalay loo diiwaangeliyey kooxda ugu roosa qaadashada badan horyaalka premier leaga tan iyo intii la aasaasay arsenaal ayaa ciyaartooygeedii boqolaad laga siiyey calaamadda casaanka waxaana diiwaankaasi isku qoray daafacooda gabriel oo qalad ku galay hiisoska weerarka uga ciyaara kooxda manchester city haddaba ibraahim geedow cawaale oo ciyaaraha ka faallooda oo ku sugan dalka britain ayaa weydiiyey waxyaabihii uga iftiimay kulankii xalay waxyaabaha ciyaarta laga calaamadiyo waxaa kamid in arsenal ay si wanaagsan u ciyaartay kulankan oo ah si aan laga filaynin oo weliba marka la filiyay qaybta hore ciyaarta oo ay gool ku hogaaminaysay Een, cityna waxaa ugu dambeysay kulankii guuldarada ay kala kulantay een, horyaalkan oo keliya in gool lagala hormaro qaybta hore ee ciyaarta crystal palace ayna ciyaaraysa octoobar Een, hase yeeshee qayb dambe ciyaarta afar diqoo kamid ah ay arsenal wareertay oo rigoore laga dhigay sidoo kalena daafacooda gabriel ciyaarta laga saaray taasoo dhinaca kale u rogtay oo city goolka guusha heshay dhammaadka ciyaarta Een, arsenal waxaa lasoo afjaray afar kulan oo xiriir oo ay badinaysay inkastoo weli kaalinta afraad ay joogto haddana arteta oo kulanka covid kaga maqnaa ee, waxaa laleeyahay waxay kooxdu u muuqataa in wiilashooda yaryarka ay si wanaagsan u ciyaarayaan saki iyo martinelli si gaar ah aada loogu ammaanay hase yeeshee waxyaabaha muhiimka waxaa kamid ah in manchester city ay hogaanka sii dheeraysanayso islamarkaana liverpool iyo chelsea oo xaddan isku jabaya ay meeshaasi dhibca dheeraada ay kasii heli karto marka la fiiliyo hogaanku hadda ay koob iyo toban dhibic ku hayso sidoo kale waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid in arsenal toban kulanoo isk isku xigta oo xiriir ah ay city guuldaro kala kulmayso dhinaca horyaalka inkastoo laba jeer fa kaabka ay semifinalka arsenal balse haddana xilciyaareedkan oo ah kii shanaad oo isku xiga ayaa labada kulanba la garaacaya arsenal waana markii ugu horreysay oo arsenal toban kulan oo xiriira hal koox ay guuldaro kala kulanto dhinaca premier leaguea sidoo kale calaamadii casaanka ee loo taagay gabriel difaaca arsenal ayaa ka dhigaysa in arsenal ay tahay kooxda ugu guduudka badan amaba ciyaartooda ugu badan garoonka laga saaray rosaha loo taagay tan iyo markii premier league magacan loo bixiyey waana calaamadii boqolaad oo guduud ah oo ciyaartooyda arsenal loo taago arteta intuu tababariyo laba sano jirsatayna arsenal toban ciyaartooy ayaa laga saaray premier league oo calaamada casaanka ay ka qaateen isku soo wada duub kulan aada u qurux badan ayuu ahaa oo taageerayaasha iyo daawadayaasha ka qayb galay aanay ku khasaarin oo si qurux badan loo daawaday waxaana si gaar ah loo ammaanay qaabkii arsenal u ciyaartay marka loo filiyay awoodda kooxda manchester city oo ah dabcan kooxda ugu fiican xilligan dhinaca bandhiga horyaalka dalka ingiriiska ee premier leaguea arsenal iyo mancityba kulmo adag ayaa kusoo socda toddobaadyada soo socda ama kulmadooda xiga oo tottenham iyo chelsea ay la kala ciyaari doonaan hase yeeshee horyaalka wuxuu u muuqdaa in hadda ay tahay city koox durbaba sii calaamadsanaysa in horyaalka ay ku guulaysan karayso marka la firiyo farqiga ay dhibcaha hadda horyaalka ku hogaaminayso waxaana ay kooxaha dhan hadda u muuqanayaan in ay city uun bursanayaan aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim gedow cawaale oo qadka telefoonka iigu warramayay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya waxaana kulamadaasi ugu adag kan u dhexeeya kooxaha chelsea iyo liverpool oo ku kala jira kaalmaha labaad iyo saddexaad midkii badiya waxa uu soo yeeran doonaa farqiga dhibcaha ee kooxda manchester city ee horyaalka xalay ku qabatay kooxda lidis waxay la ciyaari doontaa banley southampton iyo newcastle united ayaa isku aadan halkaasta villa ay la ciyaari doonto kooxda branford wararkeennii cayaarahana waa nageynta
mahadsanid cabdiqaadir samakaab ayaana soo jeedinayay ciyaaraha milatariga israa'iil ayaa sheegay maanta in duqeyno cirka ah uu ku fuliyey dhulka xamaas ay maamusho muuqaal laga soo duubay magaalada khan yunis ee koonfurta mareyka khaza ayaa muujinaya saddex qarax oo waaweyn waxaana la maqlayay dowladaha dagaalka oo dul haadaya ilaa ayaa haddana si rasmi a looma xaqiijin karayo khasaaraha ka dhashay duqeyntaasi milatariga israa'iil ayaa sheegay in weeraradan lala beegsaday goob gantaalada lagu sameeyo iyo weliba goob ciidan oo xamaas ay leedahay dad isugu soo baxay macadka macbadka caanka ah ee hinduuga oo ku yaala kashmiirta hindiya ay maamusho ayaa waxaa ku dhintay laba iyo toban qof iyadoo ay ku dhaawacmeen shan iyo toban kale sida ay ku warrameen saraakiil waxaa la sheegayaa in muran uu dhex maray koox cibaadaysanaysay iyo weliba is-ciriirin dhacday taasoo horseeday burburka macadka halkaasoo tobannaan kun oo hinduusa ay isugu soo baxeen si ay xushmad ay ugu muujiyaan magaalada katra ee buuraleyda ah ee u dhow koonfurta jamu wakaaladda wararka ee indiya bress trust oo soo xiganaysa taliyaha booliiska dilbag singh ayaa waxa uu sheegay in mas-uuliinta si deg deg a ay uga jawaabeen falkaasi kala dambaytana si deg deg a loo soo celiyey baaritaanana ay socdaan warkeena dhegeystayaal waa naga intaas
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com door wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weyn lagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan annagoo jalaacayna dhinacii muusiga heestan
marhadan dhahabiyo arafogolahaino